maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay mas-uuliyiin ameerikaan ah iyo kuwa ka tirsan dowladda federaalk oo uu ugu horeeyo xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka mas-uuliyiinta ameerikaanka ah ee la kulmay xasan sheekh ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magacooda loo soo gaabiyo africom general major lengale iyo safiirka maraykanka u fadhiya dowladda federaalka kulanka ayaa xoguhu tilmaamayaan in si weyn lagu canaantay mas-uuliyiinta dowladda federaalka maraykankana uu muujiyey sida uu uga xun yahay fashilka xagga dagaalka ah ee ay wajahayso dowladda uu hogaamiyo xasan sheekha genaraal odowaa yuusuf raage oo dhowaan kasoo firxaday weerarkii ka dhacay degmada aadan yabal ayaa goobjoog ahaa kulanka waxaana dhammaan marka aad eegto wejiyada xubnahan shiray ku muuqanaya inay yihiin kuwa ay murugo haraysay islamarkaana ay ka walaacsan yihiin sida ay wax ku socdaan marka aad loo eego sawiro laga soo qaaday shirka xalane ku dhex maray mas-uuliyiinta dowladda maraykanka iyo madaxweynaha dowladda federaalka waxaa laga dareemayaa wejigabax iyo in si aad laysku canaantay xasan sheekh maxamuud ayaana la arkayay isagoo kaamirada iska dadbaya xasan sheekh ayaa waxa uu aad ugu calaacalay maraykanka waxaana wararku ay sheegayaan inuu ameerikaanka kala hadlay muhiimadda ay leedahay taageerada ay xukuumadda washington ku bixinayso duulaanka ay shisheeyuhu ka wadaan soomaaliya falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in kulankan uu yahay mid muujinaya quusta ay shisheeyaha ka taagan yihiin xaaladda hubanti la-aanta ah ee ay wajahayso dowladda federaalka iyadoo ay isa soo tarayaan warbixinada ay qorayaan warbaahinada caalamka sida kuwa reer galbeedka ee ka digaya xaaladda amni ee ay hadda ku sugan tahay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh iyo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto guud ahaan soomaaliya